shirkan oo socon doona muddo saddex cisha ayaa waxaa kasoo qeybgalay madaxda dowladda federaaliga ah ee soomaaliya iyo wasiirada kalluumeysiga wasaaradaha maamul goboleedyada shirkado kalluumeysi oo ka kala yimid gobolada soomaaliya iyo hay-ada caalami ah iyadoo ay tahay markii ugu horeysay oo shirkan oo kale lagu qabto gudaha dalka ayaa waxaa diiradda lagu saarayay sidii loo horumarin lahaa kalluumeysatada soomaalida iyo kheyraadka kale ee badda ku jira ganacsatada ka shaqaysa badda ayaa soo bandhigay noocyo kala duwan oo kalluuna iyo kheyraadka kale ee baddeenna ku jira iyagoo ka faa-iideysanaya shirkan oo sidoo kale lagu soo bandhigayay noocyo kala duwan oo kheyraadka badda ah waxyaabahan soo bandhiga waxaa ka mid ah tunafish waa kalluunkan aad u taqaana soomaalidu waxay u yaqaana tabadiin kelmad daqaalaad lobisara loogu yaqaanaa soomaali ahaanna waxay u yaqaanaan argoosto kuwanna waxaa la yidhahdaa sheel kanna waxaa weeyaan kalluunka oo dhecaanka leh ama iskoloba la yidhaahdo iskolobada waa dhidhimin karta waa cuni kadhaa waxa weeyaan waa iskolobada madaxa ismaafis waa ninkan dhankaas u wareeg dhanka ka soo jeeso xagga ka soo wareeg qaar ka mid a dadweynaha oo dabcan ka faa'iidaysanaya bandhig carweedkan kalluunka iyo waxyaabaha kala duwan ee badda lagu soo bandhigayo wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga dowladda federaaliga ah ee soomaaliya cabdulaahi cumar cabdirashiid oo shirka furay ayaa waxa uu tilmaamay haddii laga faa-iidaysan lahaa kheyraadka badda inay yaraan lahayd dhibaatooyinka amni ee dalka ka jira soomaali oo dhanna ay badda u shaqo tagto meesha ay qoryo iyo colaad iyo hub ay ka qaadan lahayd hadday badda u shaqo tagaan ka dowlad federaal ahaan iyo dowladaha garabka weyn la siiyaa dowlad goboleedyada oo xubintikaa dowladda federaalkana ay ka shaqeeyaan siyaasadda kalluumaysiga soomaaliyeed waxaan dhihi lahayn faqriga haddaan ku jirno wuu yaraan lahaa cid qori qaadan lahaydna marna ma jiri lahayd soomaaliya waxaa la sheegaa inay ka mid tahay qaaradda afrika waddammada ugu kheyraadka badan dhanka badda haddaba su-aasha isweydiinta le waxay tahay kheyraadkaasi ma laga faa'iidaystay maxaa hortaagan haddii laga faa'iidaysan lahaa
intaas oo nooco kala duwan baa baddeena ku jirta waanaan aqoon habka ugu qabto iyo sida uga isticmaala adduunka maanta waxaa la geynayo adduunka la geynayo waxaa la rabaa inuu shahaadooyinkii wato dee caafimaadka wato certificate of origin meesha waxaan ka yimaado wato gabagabadii wasiirka kalluumaysiga puntland cabdirashiid maxamed xirsi ayaa ku nunucsaday in shirkani yahay mid muhiimad gaara leh shirkaani shir ballaaran weeye shir qiimala weeye shir aqoontii la keenay weeye shir khayraadka badihii looga tashanayo weeye shir daafaha soomaaliya iyo kuwa caalamka looga yimid weeye waxaan aad u codsanaynaa in la gudagalo oo la qaadaadhigo oo tantansaar la yidhaahdo oo halkaan lagu go-aamiyo shirkaan in la joogteeyo oo la yidhaahdo sanadkii ama dhishimaayo maxamuud soofaysane s b c garowe